faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
kulan wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado kusoo dhawaada warka duhur qodobadana waxaa ka mid a
maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado oo maantay u dabaaldegaya sanad guuradii shanaad taasoo ka soo wareegatay aas-aaska reediyo cadaado wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo farxadda la wadaagay maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado
shacabka magaalada hobyo ee gobolka mudug oo farxadda sanad guurada shanaad la wadaagaya reediyo cadaado iyo maamulka iyo shaqaalaha
qaar ka mid a shacabka gobolka banaadir oo hambalyada iyo farxadda la wadaagay shan sannaad guuradii ka soo wareegtay maamulka iyo saaxiibada raadiyo cadaado
shacabka iyo maamulka degmada cadaado oo u hambalyeeyey sanad guurada reediyo cadaado
shacabka magaalada kismaayo oo dhankooda hambalyo sanad guurada shanaad la wadaagay maamulka iyo howlwadannada raadiyo cadaado
shacabka gobolka gedo ee maamulka jubbaland oo u hambalyo ku aadan sanad guurada reediyo cadaado la qaybsanaya maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado
maamulka iyo shacabka magaalada cabdudwaaq ee gobolka galgaduud oo farxadda la qaybsaday maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado
maamulka degmada baardheer ee gobolka gedo oo maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado ugu hambaliyey sanad guurada shanaad
intaas way ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee raadiyo cadaada goordhow u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa tahay dhegaystayaal mar kale door wanaagsan aynu ku bilownay maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guurada shanaad taasoo ka soo wareegatay aasaaska reediyo cadaado waxaa noo faahfaahinaya xasan axmed maxamed shan sano ayaa ka soo wareegtay markii ugu horreysay oo codkeeda la maqlay idaacaddan rediyo cadaado waxay maalintaasi ahayd maalin axada shan tobankii bishii maarso ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii xilligaasi waxay ahayd xilli ay adag tahay ku dhiirashada howlgelinta idaacad sababtana waxay ahayd waa xilligaasi qaybo badan oo soomaaliya ka mid ah ka jira beegsa suxufiyiinta iyo dhibaatooyinka loo geysanayo halka gobollo ka mid ah soomaaliya laga bilaqaystay dhowr xarun warbaahineed walow gobollada dhexe soomaaliya aysan qayb ka ahayn meelaha lagu dhibaatiyey suxufiyiinta iyo boobidda xarumo warbaahineed waxaana markaa waddankaas kaga tegay suxufiyiin dhowra halka qaarkoodna ay joojiyeen ka shaqaynta warbaahinta soomaalida sidoo kale hal xarun warbaahineed ayaa muddo la asaasay reediyo cada ka shaqaynaysa deegaanka taasoo dadka deegaanka ay ku sheegaan inaysan wax badan kusoo kornayn deegaanka reediyo cadaado waxay markii ugu horreysay hawada ay soo gashay laga dhegaystay aayadaha qur-aanka kariimka ah waana bilow wanaagsan waana sababta keentay in reediyo cadaado ay noqoto mid ka mid ah idaacadaha ugu afka dheer galmudug gaar ahaan magaalada cadaado ee gobolkan galgaduud kuna toosnaato waddada wanaagsan baahinta wararka iyo barnaamijyada waa waxay ka sameeyeen warbaahinta soomaalida gaar ahaan kuwa galmudug balse waxaa lagu kala horreeyaa helista xogta dhabta ah iyo ku dhiirashada tabinta xogta saamaynta ku yeelan doonta nolosha deegaankaaga iyo isku keenidda bulshada ku kala habooda soddonka sana ee waddanka dhibaatada xoog leh ay soo wajahday reediyo cadaada oo ah idaacadda lagu dhegaysid badan yahay gobolada dhexe gaar ahaan cadaado waxaa si toosa laga maqla labada gobol ee mid iyo galguduud halka qof walba oo internet heli karana uu si fudud uga dhagaysan karo meel walba uu joogo reediyo cadaado waxaa maanta ay ka kooban tahay idaacad website facebook bege oo ah warbaahinta casriga sharmaaka maxamed maxamed sharmaaka suuley oo ah agaasima reediyo calaado ayaan weydiiyey waaye laga soo maray asaaska idaacaddan iyo sida uga soo gudatay iyo marxaladaha adka oo ka jira qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan cadaado dabcan xasanow haddaan si kooban uga warbixiyo raadiyo cadaado markii ugu horreysay raadiyo cadaado waxaa la dhisay sanadkii laba kun iyo afartii laba kun iyo shantii bishii koob iyo tobanaad ayay idaacadda raadiyo cadaado hawada ka baxday waxaan dib hawada usoo gelinay laba kun shan iyo tobankii muddo toban sana markii hawada ka maqnayd bishii saddexaad shan iyo tobankeedii runtii agaasimihii ugu horreeyey raadiyo cadaado wuxuu ahaa siciid bulaale runtii oo isagu shaqada bilaabay dabcan aad iyo aad maaragtay radio cadaado waqti adag ayay soo shaqaysay deegaankee dalkana usoo shaqaysay sidaad ka warqabto idaacaddu waxaa ka soo baxay wariyaal aad u fara badan oo runtii wax ku bartay kuwo badanna maaragtay runtii way deegaano kala gedisan hadda joogana maaragtay aqoon iyo waayo aragnimo badan bay ka heleen radio cadaado muddada shanta sano ay jirtay wax badan bay qabatay hadday noqon lahayd ka qayb qaadashada horumarka deegaanka caafimaadka waxbarashada amniga sidaad la socoto fariimaha jira idaacadda ka baxa oo nabadda ka hadlaya kuwa ka hadlaya waxbarashada gabdhaha kuwa ka hadlaya isdhexgalka bulshada iyo dadku inay maaragtay yihiin dad siman oo walaalo ah oo cadaalad iyo maaragtay sinaan la helo iyo waxyaabo kale aad u fara badan runtii idaacadda muddadaas shanta sana waxaan ku guulaysanay inaan maqalka idaacadda dheerayno oon gaarsiino deegaano badan oo ka tirsan mudug iyo galgaduud sida deegaanada bandiiraley ilaa saddex xiglo ilaa baxda eeriyadeeda ilaa cabudwaaq ilaa dhusomareeb deegaan shan kilomitir u jira waxaan rajeynaya sanadka dambe inaanu intaa maqalka si baahin doono radio cadaado muddadaas ay dhisnayd runtii waxaan sidoo kale ku guulaysan inaanu live streamka idaacadda hawada soo gelino oo dunida dacaladeeda laga dhegeysto sidaad ka warqabto idaacadda bagekeeda ama websitekeeda waa online wararka iyo barnaamijyada mar walba laga helaa sidoo kale facebook bay leedahay marka runtii aad iyo aad maaragtay ayay idaacadda runtii u shaqaysaa waxaadna moodaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dadka reer cadaado iyo deegaanada ku dhowdhowba inay aad ugu taxayeen idaacadda radio cadaado hadda oo barnaamijyadeeda wararkeeda ay dhegeystaan runtii taasoo noo ah maaragta guul aad u weyn oo taariikhiya redio cadaado ma ahan xarun warbaahinada oo keliya waa macad wariyaasha lagu tababaro sidoo kale lagu ilaaliyo afka dhaqanka soomaaliyeed loogana hortago wax kastoo dhibaatada saameyn xun yeelan kara oo idaacad ka qayb qaato siyaarinta fahamka dowladnimo waxay redio cadaado mar kasta iyo barnaamij kasta ku baahisaa fariimo quseeya xaalad kasta oo markaasi taagan ayadoon waxba ku bedelan sharmaka maxamed maxamuud ayaa mar kale weydiiyey waxa looga jeedo fariimahan mar kasta idaacadda ka baxa fariimaha inta badan waxaanu kaga hadalnaa dhanka markaas aan is leenahay muhiimad ayay deegaankai dalka u leedahay sidoo kale waxaa jira hadda fariimo tusaale ahaan ka hadlaya fariinta geel oo kale oo maaragtay dadka reemiiga islaynaya oo kale fariinta maaragtay lacagta shilin soomaaliga iyadoo taagan oo kale oo maaragtay dhibaatada saameyn dadkii deegaanka ku yeelatay fariinta ka hadlaysa waxbarashada gabdhaha fariinta ka hadlaysa maaragtay dhanka amniga way badan yihiin aad bay u fara badan yihin fariimo runtii mid iyo laba kuma soo koobi kara dhegeystayaashan way la socdaan marka runtii juhdi badan baanu gelinaa fariimaha inaanu dadka fariimo wanaagsan usoo gudbino sidaad ka warqabtana idaacadda runtii barnaamijyo iyo warar intaba na dadka way usii daysaa xasano waxaa xusid mudan in radio cadaad ay tahay idaacaddii ugu horreysay deegaankan laga dhegeysto laanta af soomaaliga v o da iyadoo runtii taas markii aanu muddo badan wadnay kadibna idaacado kale ay nooga daydeen oo iyaguna ay sii daayeen b b c dan sidoo kale sii daynaa fariimaan sii daynaa wararkayaga waa kuwo isku dheela tiran waxaad dareemi kartaa markii maalintii inta magaalada aad aado oad magaalada dhex marto waxaad arkaysaa dadka qof kastoo ka mida inay u shidan tahay raadiyo cadaado u dhegeysanaya marka runtii arrintaasna waa arrin aad u wanaagsan waxaan leenahay hambalyo waxaana runtii aaminsanahay in shaqaalaha iyo howlwadana raadiyo cadaado maanta ay halkaas soo gaarsiiyeen redio cadaada waxay maanta u tahay sanad cusub waxaan lugta la gashay sanadkii lixaad sanad kasta redio cadaada maamulkeeda iyo shaqaalaheeda waxay degsadaan shaqa howleed taasoo ay wax uga bedelaan shaqada idaacadda waxaana mar kasta ay ku fakaraan inay wax ku soo kordhiyaan habdhaqanka shaqe ee redio cadaado qorshe cusub oo ku bedelan kii lagu soo shaqeeyay sanadkii dhammaaday ayaa hadda la dejiyey waxaana shamaka maxamed maxamed shamaka suule aan weydiiyey shaqada sanadkan ee radio cadaado muddadaas ay dhisnayd runtii waxaan sidoo kale ku guulaysan inaanu live streamka idaacadda hawada soo gelino oo dunida dacaladeeda laga dhegeysto sidaad ka warqabto idaacadda bagekeeda ama websitekeeda waa online wararka iyo barnaamijyada mar walba laga helaa sidoo kale facebook bay leedahay marka runtii aad iyo aad maaragtay ayay idaacadda runtii u shaqaysaa waxaadna moodaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dadka reer cadaado iyo deegaanada ku dhowdhowba inay aada ugu jaxayeen idaacadda raadiyo cadaada haddaba barnaamijyadeeda wararkeeda ay dhegeystaan runtii taasoo noo ah e maaragta guul aada u weyn oo taariikhiya oo runtii maanta aad dareemayso idaacaddu hadday wax yar hawada ka maqnaato dadku inay daqiiqa daqiiqada kuusoo wacayaan iyagoo ku weydiinaya e dabcan en waxa idaacadda ku dhacay marka aad iyo aad runtii waxaan ammaanayaa howlwadeennada raadiyo cadaado oo adigu aad u horeyso iyo tiimamka kale ee kula shaqaynaya ee maaragta runtii ka shaqeeyay in idaacaddu maanta halkan soo gaadho saameyn badanna ku yeelata deegaanka reediyo cadaado muddo shanta sanaha oo jirtay una adeegaysa shacabka soomaaliyeed waxaa soo food saaray caqabado badan kuwaasoo aan weli gabkuubabin maadaama weli ay socota shaqada reediyo cadaado sharmakan maxaad maxamuud oo ah agaasimo reediyo cadaado ayaa iga sheekeeyey caqabadihii ugu adkan uguna weynaa ay la kulmeen maamulka idaacadda aad waa mahadsanta xasan runtii waxyaaba badan waxaa jira mar haddaad shaqa hayso caqabado waa la kulmaysaa challenge baa ka hor imaanaya laakiin wax walba samar iyo dulqaaday u baahan yihiin muddadaanu shaqaynayna way jiraan caqabado badan oo na soo wajahay oo hadday ahaan lahayd dhanka maaragtay runtii idaacadda hawsheeda sidii loo sii wadi lahaa dhanka imkaaniyaadka idaacadda ama howlahay u baahan tahay sidoo kale dad badan oo waxaa jira iyagu aan doonayn horumarka deegaanka oo had iyo jeer jecel inay ka hor yimaadaan sidaad ka warqabto muddo hadda aan malaynay in sanad iyo bar inay laga joogo ayay ahayd markii inta idaacadda runtii loo soo dhacay la qaatay qalabka idaacadda qayb ka mid a kaasoo runtii maaragtay kadib maaragtay runtii aanu kasoo kabanay isla maalmihii muhiimadduna waxay ahayd in idaacadda shaqadeeda la joojiyay laakiin maanu joojin alxamdulilah rabbi alcaalamiin horaan usii wadnay wixii qalabka yaraana laga qaatayna isla markii beddelkiisi waanu helnay waxaan aaminsanahay walaalo iyaga laftigoodu wax kale istuso inay ahaayeen laakiin annagu markasta waxaan u taagannahay bulshada maaragtay ushaqayntooda sidoo kale xasano waxaa xusid mudan in ay jiraan mararka qaarkood inta lagu soo waco war idaacadda ka baxay oo kale dadka qaarkood ay si ku aflagaadaynayaan qaarkood ku hanjabayaan waxaad ka warqabtaa ururo iyo siyaasiyiin isdiidan iyo dad badan oo isdiidan baan wararkooda gudbinaa waxaa dhici karta mararka qaarkood inta lagu soo waco in lagu hanjabo oo xitaa dil lagugu hanjabo laakiin haddana saasay tahay uma joojino shaqadaydan sii wadnaa waxaanu u taagannahay oo adeegyada bulshada waxaan rajeynayaa in maanta runtii dabcan aanu halkaa aan taagannahay kasii horumari doono ilahayna waxaan ka rajeynaya inuu maaragtay nagu kaabo shaqada aan hayno bulshada u hayno dadkana waxaan leenaha waad mahadsan tihiin dad badanoo runtii nala shaqeeyaa jiro oo idaacadda ka warqabo oo la socda idaacadda waxaa ka baxaya iyo xaalkeeda kuwaasoo runtii aan ka xusi karo saaxiib la yirahda yabaal xaaji aadan oo isagu nin aad u fiican runtii oo idaacadda had iyo jeer dhegey dad badanoo saasoo kalea jira gabdhaha jira hadda gabar oo xinjo barda joogto oo kalea jirta oo daqiiqad daqiiqad noo soo wacda oo idaacadda ka warqabta waxaad dareemaysaa miyi magaalo dadku aad bay ugu taxayeen marka runtii caqabado badan way jiraan laakiin insha allah intooda badan waan ka gudubnay waxyaabaha kale iska imaan doonaan haddee bini aadan baa leeyahay caqabad la waayi maayo laakiin waxaan rajeynaynaa iyagana si wanaagsan aan u xalino wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa farxad la wadaagay maamulka ee shaqaalaha raadiyo cadaado xasan axmed maxamed ayadoo maanta ay ku beegan tahay sanaguuradii shanaad ee ka suureetay asaaska reediyo cadaado ayaa wax hambalyo farxada la wadaagay xildhibaanai wasiire ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxayna hambalyo u direen dhammaan maamulka shaqaalaha reediyo cadaado rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo waraysi gaara siinaya reediyo cadaado ayaa hambalyo la wadaagay maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado waxaanu sidoo kale shaqaalaha iyo maamulka uga digayay ku dhex milanka siyaasadaha isdiidan ee xilligan ka jira soomaaliya rofesor maxamed cumar dalxa waxaa sidoo kale shaqaalaha iyo maamulka reediyo cadaada uu ka codsaday ka shaqaynta horumarka deegaanka iyo guud ahaan galmudug oo dhan raadiyo cadaado waa idin hambalyaynayaa waa idin salaamayaa waa idin bogaadinayaa maadaama aad maanta u dabaaldegaysaan sanad guuradiinii idinka iyo dadka runtii aada deeqsiisaan oo mawjadaha iyo oo maaragtay wararka kala duwan ee aad intaba aad ku caanbaxdeen waxaan idin leeyahay halkiina kasii wada maxaa yeelay inta badan idaacadaha ee runtii aan tixgeliyo idinkana aada u gudbisaan waxa dadka ay tabayaan arrimaha la xiriira siyaasadda amniga bulshada dhaqaalaha dhaqanka arrimaha diinta kulli intaba waxaan ka warhaynaa yani ay dadku idin jecel yihiin marka maadaama dadka ay idin jecel yihiin soomaaliyeed guud ahaan iyo guud ahaan gobolada galmudug ee aada looga dhagaysto waxaan idin leeyahay dadaalkiia sii kordhiya dadkana waxa aada gaadsiinaysaan mar weliba ha noqdaano wax adduunyahii aakhiro idinkana runtii raalli ilaahay idinkaga noqdo dadkana raalli idinkaga noqdaan ciida soomaaliya maanta ay u baahan tahay war san ee aan war xumo maaragtay horeyba ay u tiri war xumow laguwa waa run runtii galmudug iyo maanta eriyadaas dadka soomaaliyeed waxay u qabaan xiise gaar ah waa xudunta saameyn ay ku yeelanayaan soomaaliya inteeda kale waa idinku hambalyeynayaa oo isagana ee hadda madaxweyne foorfoor iyo idinka kale ee isagana hadda la shaqaynaysa wixii ay yara ee madmadow jirane idaacaduhu door bay ka qaadan karaan in dadkaasi la walaalayo dugsiisiin iyo nabadayn lagu sameeyo si soomaalida inta kalena ay oga dayato galmudug masaa'ilin sheegay xuduntii dalka ee noogu siilay oo qof waliba indhaha uu ku hayay waaye waktiganna lama sii jirto marka waxaan idin rajaynayaa kuwa qaybka qaata guulaysta inuu ilahay idinka dhigo dhinaca kale madaxda dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankooda waxay farxadda la wadaageen maamulka shaqaalaha reediyo cadaado oo maanta u dabaaldegaya shan sana guuree ka soo wareegtay asaaska idaacadda maxamuud sii aadan oo ah madaxna ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland ayaa hambalyo kadib waxa uu sheegay in reediyo cadaado horumarka ay samaysay ay qayb ay ka tahay dhadhexaadnimada iyo iska fogeynta wax kasta oo dhibaato bulshada soomaaliyed i horseedi kara bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan u hambalyeynayaa sanad guurada ay maanta u dabaaldegayaan reediyo cadaade oo runtii isaga iyo maamulkiisa iyo weriyaasha sharafta oo ka shaqeeyaba aan habalyaha wada u marinayo muddadii adkeed iyo wakti adkeed iyo adeega ay bulshada soomaaliyeed u qabteen waxaana kula dardaarmayaa haddii adeecadda xoogaga waxaa la yidhaahdaa waa xoogga saddexaad ee caalamka markii amniga iyo dhaqaalaha laga reebo saxaafadda waa waxa keliya ah soomaalidana dhaqankeedu waa ahaan jira waxay dhihi jirtay war hela tala helo marka xogta la helo baa talada ka dambeyn jirtay marka xog macno leh oo ummadiina iyo dalkiina wax u tarto oo wax dhisayso inaad maaragtay u kala gudbisaan ummadda ood xoogga saartaan ka fogaataan dacayadaha iyo dadka wax kala geynaya oo aan waxba kusoo kordhinaynin oo qolyaha hadda xukunka maanta hayo inta badan waxaa lagu hantaa inay wakti badan geliyaan brobagando dadkana kala geynayso waxna aan ku fadhinin iyo ereye ugu sawir la yidhaahdo oo ayaga ay rabaan inay ummadda ku khaldaan marka arrimaha noocaasa inaad ka fogaataan xaqiiqda aad ka tursitaan baan idinkula dardaarmaya aad iyo aad baan idinkugu hambalyaynaya mar laba runtii matalan wadaniyadda in dib loogu noqdo ummad baan nahay dal baan leenahay caalam baan leenahay dadna dhalay iyo dad sii dhalay baa wakti dheer geliyey usoo halgeliyey qarannimada soomaaliya iyo waddankan qiimaha badan oo xeebta ugu dheer oo adduunkana leh african laahay xeebta ugu dheerna leh quruxdiisa iyo cimiladiisana aad garanaysaan annagana aan maanta mudul nool nahay dhibaato iyo mushkilad fara badanna aan isku haydho marka inaad barnaamijyo dadka u jahaynayo horumarka iyo nabadgelyada iyo walaalnimada iyo isku kalsoonaanta iyo wadaniyadda inaad maaragta xoogga saartan baad ku dardaarmaa shan iyo tobanka bisha maarso maanta oo kale sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa la asaasay reediyo cadado waxaana maanta ay reediyo cadad u dabaaldegaysaa shan sano guurida ka soo dheetay asaaska raadiyaha shacabka magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa farxadda sanad guurada shanaad reediyo cadaado la wadaagaya maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado waxaan oo faahfaahinaya mukhtaar sheekh cabdulaahi iyadoo ay maantay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha maaj oo ah markii dhidibada loo taagay warbaahinta raadiyo cadaado oo ka howlgasha deegaanada ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan degmada cadaado ayaa haddana waxaa issoo taraya shacabka ku nool caalamka iyo soomaaliya oo hambalyaha wada u marinaya shacabka ku nool magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay hambalyaha wada u mariyeen maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado waxaana ay bogaadiyeen howsha culus ay u hayaan bulshada soomaaliyeed waxaana ay ku dhiirigeliyeen in ay sii laba jibbaaraan howlaha warbaahineed ee raadiyo cadaado ay u hayso shacabka ku nool magaalada cadaado iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada hobyo la dhex qaaday mikrofanka warbaahinta raadiyo cadaado oo hambalyo hawada u marinaya warbaahinta raadiyo cadaado bismillahi raxmaani raxiim annaga oo ah dhallinyarta ku nool degmada hobyo waxaa halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa raadiyo cadaado oo maanta ay ku beegneed sanad guuradiisii afaraad waxaa leenahay aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin waxaan isku dhiirigelinaynaa inaad hore usii wadiin hawsha ay u hediyin bulshada bismillaah magacayda maxamed shariif maxamed anoo ka mid ah dhallinyarada degmada hobyo meeshan waxaa hambalyo ugu dirayaa raadiyo cadaado oo in badanba horumar ku tillaabsanayay inay sanad guurida afraad maamulkii maamulkii maamulkii shaqadii adag haya marka waxaan leenahay markiina kusii talada hambalyo hambalyo aan leeyahay bismillahi raxmaan raxiim magacii waa maxamed cabdicali oo ka mid ah ganacsada degmada hubyo waxaa meeshaan hambalyo ugu dirayaa raadiyo cadaado oo sanadguuradiisa afraad ah hambalyo hambalyo hambalyo ee leeyahay oo ka tirsan ururka haweenka degmada hobyo waxaa hambalyo u dirayaa degmada raadiyo cadaado waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaa le waxa waaw maamulka iyo wariyaasha cadaado ee idaacadda cadaado warbaahinta raadiyo cadaado ayaa ka mid ah warbaahinta ugu dhagaysiga iyo saameynta badan idaacadaha ku yaala gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya waxaana inta badan warbaahinta ay soo gudbisaa warar xaqiiqda ku salaysan oo ay dadku la dhaceen shan iyo tobanka maajo ayaa ah marka warbaahinta raadiyo cadaado dhidabada loo taagay islamarkaasna shabakada warbaahinta raadiyo cadaado ay shacabka ay wararka u gudbiso maanta oo kale ay la dabaaldegto islamarkaasna ay la wadaagto fantasiyaha marka dhidibada loo taagay raadiyo cadaado mukhtaar cabdulaahi warbaahinta raadiyo cadaado hobyo qaar ka mid a shacabka gobolka banaadir ayaa hambalyo iyo farxad la wadaagay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay maamulka iyo saaxiibada raadiyo cadaado cabdinaasir maxamed maxamuud shan sano ayaa ka soo wareegatay markii dhidabada loo taagay shabakada wararka reediyo cadaado ee magaalada cadaado ee xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya shan iyo tobanka maarso laba kun shan iyo toban ayaana la aasaasay reediyo cadaado ujeedka markii horeba loo aasaasay ayay ahayd inay ka haqabtirto bulshada ku dhaqan magaalada cadaado baahiyaha ay u qabaan inay helaan warar sugan iyo barnaamijyo xaqiiqda ku salaysan hambalyada habada loo marsiinayo raadiyaha cadaado ayaana isoo taraysaa marmar ka dambeysa taas oo shan sano jirsatay haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa mikrofoonka la dhaqan qaaday ayagoona ugu hambaliyey sanadgurada kasoo wareegatay aasaaska shabakada reediyo cadaado marka la aasaasay taas oo maanta ay ku beegan tahay sanadguradii shanaad halkan waxaa hambalyo ugu dirayaa reediyo cadaado oo dibad markii loo aasay reediyo cadaado oo sanad dirsatay sanadkii shanaad waxaan leeyahay maamulka shaqaalaha dhammaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaa leeyahay halkan hambalyo waxaan uga dirayaa reediyo cadaado oo shan sano jirsatay maamulka iyo shaqaalaha iyo dhegeystayaashaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo
hambalyo hambalyo waxaan halkan uga hambalyeynayaa raadiyo cadaado oo maantay sanad guuradeedii shanaad ee tahay waxaan leeyahay dhegeystayaasha iyo maamulka warbaahinta cadaado waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa xiga waa guul iyo wax wanaagsan inaad gaartaan iyo yoolkaad higsanaysaan inaad gaartaanaan idiin rajeynaa shaqada adag ee bulshada aad u haysaanna in aad sii wadaan oo sii laba laabtaan ayaan rajeynayaa aad baad umahadsan tihiin guul wacanaan idiin rajeynayaa raadiyo cadaada waxaan lagu hambalyeynayaa sanadguuradii kasoo wareegatay sanadguuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay didbaha loo aasay idaacadda cadaado waxaan leeyahay hambalyo sii wada howlaha wanaagsan ee bulshada marka aad u haysaan waxaan leeyahay hambalyo mar kale kuma eka oo keliya hambalyada shacabka xitaa waxaa farxadda nala wadaagaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xildhibaano iyo sanatare ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka shanta sano guurada ay kasoo wareegatay markii la aasaasay reediyo cadaado waxaanu leenahay hambalyo maamulka iyo guud ahaanba shaqaalaha shabakada reediyo cadaado cabdinaasir maxamed maxamuud raadiyaha cadaado magaalada muqdisho shacabka gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa hambalyo ku aadan sanad guurada shanaad ee reediyo cadaado la qaybsanaya maamulka ee shaqaalaha reediyo cadaado waxaa noo haya yaxya cabdirasaaq soofane qaar ka mid ah maamulka degmada baardheere iyo saraakiisha ciidanka ee degmada baardheere ayaa hambalyo u diray shan sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay reediyo cadaado oo ah shan iyo tobanka maarso maanta oo kale laba kun iyo shan iyo tobankii buraale ibraahim xaaji waa xogayaha dowladda hoose ee degmada baardheere waxa uu hambalyo arrintaasi ku aadan hawada u marsiiyey shaqaalaha iyo howlwadeennada iyo dhammaan madaxda radio cadaado isagoo u rajeeyey sanadkan sanadka xiga in ay barwaaqo iyo bashbash ku gaaraan بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa buraale ibraahim xuseen ahna ka tirsan xubin ka tirsan maamulka degmada baardheere waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa ee, sanad guuradii ee, shanaad ee, laga soo wareegay xilligii dhidibada loo aasay raadiyo wacdaado waxaa waaye arrintaas waan hambalyaynaynaa shaqaalaha raadiyo wacdaado sidai bulshada reer cadaado ay ugu shaqaynayeen iyo shaqo wanaaq ay u qabteen ummadda soomaaliyeed arrintaas baan uga hambalyaynaynaa waxaa aad ugu mahad celinaynaa shaqaalaha raadiyo cadaada uga shaqeeya degmada baardheere oo iyakana een, bulshada degan deegaankan aad ula shaqeeyey waa arrin waxaan leeyahay een, in la xuso mudan shaqaalaha iyo idaacadda iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay waxaan idinkaga rajaynhayaa kuwii shaqada sida hadda wanaagsan u wado weli- weligood u wada inaad noqotaan insha allahu wada shaqayn wanaagsan hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay shaqaalaha raadiyo cadaado meel kastoo ay joogaan adduunka ay ka joogaan baan salaamhayaa walaalayaal waxaan leeyahay ummaddiina u adeega sida wanaagsan oo u adeegaysaan sii wada hawshaas qurxana aad wadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kaleeto qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ee ka howlgala degmada baardheere ayaa iyana hambalyo u diray rediyo cadaado waxaana ugu horeeya taliyaha saldhigga degmada baardheere gaashaanlad cabdifataax macalin iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa gaashaan cabdi fataax macalin oo ah taliyaha saldhigga degmada baardheere ee waxaan hambalyo u dirayaa raadiyow cadaado sanad guuradii ka soo wareegtay waqtigii la aas-aasay oo ahayd maanta oo kaleeto shan iyo tobanka bisha maarso labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ee waa raadiyo shacabka u adeego u gudbiyo xogta rasmiga ah ogana diga waxyaabaha maxaan ku yidhahdaa shacabka dhibaatada ku ah ee waxaan leeyahay shaqo fiican baad qabateen shaqada aad qabateen waa taariikhda ayd xusi doonto shacabkiinu idinkaga abaan celin doonaa haddii ilaahay idmo shacab iyo dowladba ee waxaad samaysaan shaqada horey usii wata waxaana mar kale idin leeyahay hambaryo hambaryo hambaryo bismi illaahi raxmaan iraxiim halkan waxaan hambaliya kaliya laaba u diraynaa anigoo ah maxamuud cusmaan cabdi oo ka mid ah saraakiisha tababarka dugsiga baardheere hambalyo kaliya laaba oo si hadar la-aanay ugu shaqeeyaan ummadooda macnaa cadaado anigu waxaan taga xilligii xilligii maamulka koowaad lagu dhisaayey madaxweynihii hore ayaan tagay toddoba biloodaan soo jiray xilligaas haddii ilaahay kuu didin dad aada isku duuban aada la ile maaragtaa dee ii sheeg bulshada u adeega oo idaacadda aada haddii ilaahay kuu didin xagga wadaniyadda aada ugu dheer tahay oo soomaalinimo alla ile ay- ay ku taxan tahay ayaan aada ugu dhagaysan jiray sanad guurada ay u dabaaldegaysaan oo maanta shan iyo tobanka maarso maanta oo kaloota oo shan iyo shanad jirsatay waxaan idinkugu rajaynayaa nabadqab inaad u adeegtaan bulshadeenna wadaninimo soomaalinimo aad ku soo dum- dumisaan ummaddiina si wanaag ah si aad ilaahay kuu diidin ii sheeg soomaalinimo aan idinku aqaanay aad ilaahay kuu diidin anna waxaan idinka hambalyaynayaa dhammaan shaqaalaha iyo idaacadda ah, cadaado oo agar la'aan aada ugu shaqayso anigoo toddoba bilood aan la soo joogay oo xilligii la dhisaayay maamulka koowaad ee degmada cadaado oon ka soo tagay magaalada xamar waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkiisi kale nabad iyo guul iyo barwaaqo inaad bulshadeenna si cadaaladda iyo si nabad ah si soomaalinimo ah si qarannimo ah aada ugu adeegtaan sidaa darteedii qaran ayaa wax noo taraa qabiil noo wax nooma taro wadaninimo waa in lagu adeegaa soomaalinimo loo adeegaa soomaalinimo loo adeegaa soomaalinimo loo adeegaa soomaalinimo iyo qarannimo loo adeegaa waan idin salaama aadaan idin salaama xilligaadaas baad igu soo dhoweyseen aad baa shaqo fiicanna waad ila soo qabateen waan idin salaamaa dhammaantiin shaqaalaha raadiyo cadaado agaasimaha dhammaan meel kastood joogtaan sanadkan sanadkiisa kale nabad iyo barwaaqo ku gaara yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere maamulka iyo shacabka magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa farxadda la qaybsanaya maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado siciid cabdi maxamed xilli maantay warbaahinta raadiyo cadaado ay u dabaaldegayso munaasabadda sanad guuradeedii shanaad ee kasoo wareegtay as-aaska warbaahintan ayaa bulshada degmada caabudwaaq ee waqooyi ee gobolka galgaduud waxay ku ammaaneen kor u qaadidda doorka warbaahineed ee deegaanka iyo ka hadalka xaquuqaha bulshadu ay leedahay iyo sidoo kale soo gudbinta xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira dunida waxaana bulshada degmada caabudwaaqo oo si weyn u bogaadiyey horumarka warbaahinta deegaanku ay kusoo kordhisay ay sheegeen inay tahay mid ka mid ah tirarka warbaahineed ee deegaanka magacaygu waa khadar daahir qalinle ustaad qalinle waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa idaacadda raadiyo cadaada oo shan sanno jirsatay sanadkaygii shanaad ugu buuxo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaanan idinku boorinayaa shaqada wanaagsan inaad haysaan waxaan idin leeyahay shaqadaad haysaan si laba jibaara magacaygu waa axmed maawel salaad oo ka mid ah dhallinyarada degmada caabudwaaq raadiyo cadaado oo sanad guuradiisii shanaad maantay ay ku beegan tahay waxaan leeyahay maadaama aad dadkii dalkaba shaqaa adag u hayseen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bin ku baraarujinayaa inaad shaqadiinna sii laba jibaardeen si qurux badan ayay shaqadiinna u socotay deegaankiiyo dalkana waxweyn baad u qabateen waxaana mar labaad iyo mar saddexaad baan leenahay anagu ka dhalinyar ahaan deegaanada galmudug inaad laba jibaadhaan shaqadiinni waana mar walbana anaga ka dhalinyar ahaan galmudug waan garab taaganahay raadiyo cadaado waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan haweynta raadiyo cadaado magacayga waa farxaan maxamed samatar oo jooga degmada caabudwaaq waxaan hambaliya bogaadin hawada u marsiinayaa haweynta raadiyo cadaado oo ay tahay ay ku aadan tahay sanad guradii shanaad waxaan leeyahay hawshiina horay u wada bulshada haka daalinina waxaan leeyahay kun iyo kow jeer hambaliya hambaliya bulshada degmada caabud waaqe waqooyi ee gobolka galguduud ayaa qayb ka noqotay bahweynta soomaaliyeed ee hambalyada iyo sidoo kale bogaadinta la wadaagayo bahda raadiyo cadaad oo maanta u dabaaldegayso munaasabadoodii sanad guradii shanaad ee kasoo wareegtay aasaaskooda siciid cabdi maxamed raadiyo cadaado caabud waaq waa tahay warka doorna intaasi ku dhan yahay gudoomiye iyo xasan salwa soo dhawaada hadda ka hor ma ku fakartin inay waryaal aad noqotaan oo aad idaacadanta soo fariisataan aad damacdaan inaad war aad timisaa horta kuma aanan fakerin laakiin maanta nasiibkayga alla ii gala inaan isku dayo inaan war tibiyo oo ka baxa idaacadda raadiyo cadaado waa garta maanta see ortaa marka inaad war timid oo warya aad noqoto warkii duhur ee radio cadaado maanta aad akhriso oo dhegeystayaasha radio cadaad aad la wadaagto والله horta mid waa iska wanaagsantahay in wax walba la marto si mataqaanaa waxaa suuragala in meel warye la-aana inta timaado aad lagu baahdaba lagana maarmo inaad meeshaas mataqaanaa warye laga helo gudoomiye aad amaadsantahay xasan soo dhawow bal dareenkaaga maanta iyo aada ugu horta marka hore waxaan u malaynayaa farxadda iyo la qaybsanayaa sanad guur ee radio cadaado oo sanad guurii shanaad ku jira ismalayn hadda kahor wariyaa noqonaysaa laakiin hadda waaba saanaan ku tijaabsanaaba aniga
maanta saana waryaal ku tihi maanta saana waryaal kulnaa aada umaadsantahay labadiinaba